alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wala ali muxamed w salama tasliima kaiira qodobkan u kacay wuxuu xidhiir la leeyahay khudbadda waxaynu joognaa khudbaddii jimcaha saddexaad oo saddexda jumcaba khudbaddu ay u badan tahay masaa'ibka ama dhibaatooyinka jira iyo xanuunnada caalamka ku soo kordhay baa saddex jumco hadda khudbaddu ay ku saabsan tahay khaalibkeedii waa ogsoon tihiin dhibaatooyinka caalamka ka jira dhibaatooyinkaasi waa jeedal ilaahay wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kasiir wax kastoo idin haleeloo dhibaata ah waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen waxaa loo jeedaa guud ahaan lagama tilmaamayo shakhsi kastaba waa dhici kartaa dadka qaarkood inay ku tahay dembi daadin iyo imtixaan ay u tahay laakiin dembi uu isagu galabsaday aan waxani ku haleelin laakiin ka guud ahaan marka loo eegaayo waxay idinku haleelayaan dhibaatooyinku waxaad galabsateen sababteeday idinku iman saasa aayaddu sheegi waxaanu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam maa fashat alfaaxishatu fii qawmin xataa yuclinuu biha yacni faaxisho dembiyada aadka u xunxumi qolo kuma faafaan ilaa ay muujiyaan way qarsan waayaan ilaa sallata allahu calayhim addaacuuna waalawjaaca alatii lam takun fii aslaafi inuu ilaahay ku sallido mooyaane daacuun iyo xanuunno aan ku jiri jirinoo ku sugnaan jirin dadkoodii hore ayaa lagu sallidaa marka masaa'ibka iyo dhibaatooyinka waxaa sababayaa waa xumaanaha lala yimi oo dadku ay faleen ayaa saabay waana cuquuba qadariya cuquubada qadariga ahina cid walba waa haleeshaa mid wanaagsan iyo mid xunba ha u qaadanin dadka muslimiinta ama dadka wanaagsan kuma dhaco ruux xun iyo ruux wanaagsan mid walba waa ku dhici karaa mid walbana waa ku dhacya laakiin qofka muuminkee wanaagsan hadduu ku dhacee sabraaya waxay u noqotaa dembi daadin waxay noqotaa raxmad waxay noqonaysaa shahaado oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam xanuunnada qaarkood dadka u dhintaa inay noqonayaan shuhadaa inay noqonayaan cadowga gaalaad waxay ka laayaan dee shuhaday noqonayaanoo jannay ku gelayaan daacuunku wuxuu ka laayana hadday iimaan iyo dasawir la yimaadaan iyadana waxay ku helayaan shahaaday ku helayaan daacuunka culamada qaarkood waxay yidhahaan waa xanuun gaar ah oo khaas ah ahlucilmiga qaarkoodna caan bay ka dhigaanoo waxay yidhaahdaan waa xanuun kasta oo dadka tarab tarab u laayaa waxaa la odhanayaa waa daacuun haddii xataa la yidhahdo waa xanuun khaas oo nooc gaara ee daacuunka la yidhaahdaa dee waxaa soo arooray waxyaalo badan oo kala duwan ciddii u dhimataa haddana inay markaa shuhado noqonayso marka xanuunkani cid walba waa haleeli karaa waxaa loo baahan yahay rabbi in loo noqdo la toobad keeno oo asbaabta sharciga iyo asbaabta caadiga mid walba la qaado yacani laba sababood baa jira sida khudbaddii tan ku saddexda ahaydba ay ku saabsanayd asbaab waa asbaab sharciya asbaabna waa asbaab caadiya khudbaddii markaa tan ku labada ahayd ee jimcihii dhowaa lafteeda tacliiqii sheekh iimaan waa tilmaamay labada sababoodba waana inoo caddeeyey dadka qaarkood asbaabtii ku dadaali maayaan oo labada nooc noocna la iman maayaan hadday asbaabtii sharciga ahay tahay asbaab diiniya ay tahay iyo hadday tahay asbaab caadiya asbaab tibbiya ah oo dhakhtarnimada asbaabta xaggeeda laga isticmaalo dhakhtar ahaan loo isticmaalo midnaba ma ilaalinayaan qaarkoodna aad waxay ugu dadaalayaan asbaabta tibbiga ahee caafimaadka asbaabahaasay aad ugu dadaalayaan asbaab almaadiya laakiin asbaabtii sharciga ahayd waa ka tegaya qayb kale waxay samaynayaan asbaabta sharcigaa bay la imanayaan laakiin asbaabtii maaddiga ahayd ma xaalaynayaan oo ma danaynayaan waa saddex nooc nooca afraad labada sababoodba waa la imanayaan hadday tahay asbaab sharciya iyo hadday tahay asbaab caadiya waa asbaabta tibbiga ah ee asbaab almaadiya la yidhahday afartaa qaybood baa dadku asbaabta ugu qaybsamaa qaar labada nooc ee sababahaba ka taga qaar nooca maadigaa la yimaadeen nooca markaa ee sharciga ah ka taga qaar nooca sharcigaa la yimaado nooca maadigaa ka taga iyo qaar labadaba la yimaado waxaa laynaga rabaa labadaba inuu la nimaadno ugu horrayn waa in ilaahay u toobad keennaa istikfaarka iyo towbada la nimaadno falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadarraquu maxaa la rabaa marka dhibta ay timaaddo cadaabku u yimaado in rabbi laysu dhuldhigo oo la toobad keeno oo istikfaarka iyo towbadda lala yimi haddii markaa la soo noqdo oo rabbi loo toobad keeno ilaahay cadaabkiisi waa qaadaya cabaas markii lagu yidhi cumar ku yidhi ducee muxuu yidhi allaahuma inahu lam yanzil balaaun ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin ilaahayow balaayo ma soo degto inay sabab dembi ku timaado mooyaane lamana faydo tawbad in lala yimaado mooye si kale looma faydo balaayadaas markaasuu ducadii ayuu markaa guda galay asbaabta sharciga waxaa ka mida towbadiiyo istikfaarka in lala yimaado rabbi loo soo noqdo oo la toobad keeno oo ilaahay la dembidhaaf weydiisto oo rabbi laysu dulleeyo waa shayga koowaad waxaa kaloo ka mida asbaabta in lagu dadaalo adkaaraha sharciga in lagu dadaalo iyo ducada ilaahay caafiyada la weydiisanayo allaahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiyata yacni ducooyinkii nebiga waxaa ka mida calayhi salaatu wasalaam inuu cafin iyo caafimaadba ilaahay ka baryi jiray as'aluka alcaafiyata fi dunya walaakira yacni if iyo aakhiraba waxaan kaa baryayaa caafiyo inaad caafiyo isiiso caafiyada waxaa soo gelaya in xanuunnadii ilaahay ka bogsiiyo hadduu markaa qabo laga qaado ciddii qabta haddaanu u imanna in laga daafaco laga baajiyo xanuunkaasi aanu u imanba waa baryo ilahay la baryo waxaa ka mid a asbaabta sharciga ah sadaqaadka in lagu dadaalo oo xataa qofka xanuunsanaya inuu sadaqa bixiyo waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam sida xadiis laga soo wariyey daawo mardaakum bisadaqa kuwiina xanuunsanaya waxaa ku dawaysaa sadaqad yani sadaqad bixiya waxaa ka mid a asbaabta sharciga ah in adkaarta sabaaxa bimacnaa subxii adkaarta la akhriyo iyo galabtii adkaarta la akhriyo labadaba inaan laga tegin in lagu dadaalo adkaaraha waxaa ka mida bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaai wahuwa asamiicu alcaliim saddex goor waa in la yidhaahdaa subxii marka waagu baryo saddex goorna la yidhaahdaa galabtii saddex goor la yidhahda xadiiska cusmaan ibnu cafaan baa nebiga ka soo wariyey oo nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ruuxa yidhaahda markuu waa beriisto bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim saddex goor ka yidhaahda ama markuu galabaysto yidhaahda saddex goor balaaye ma haleesho wax balaayii ma haleesho cusmaan ibnu cafaan xadiiska waxaa ka wariyey inankiisii abaan abaan xadiiskaa markuu sheegay ayaa cid ka maqashay dabadeed baa waxay arkeen abaanoo faarij ku dhacay xanuunkan shalalka ee faarijka la yidhaahdo iyadou ku dhacay oo gacanta aanu qaadi karayn labadiisii gacmood mid ka mida ayuu arkay markaasaa nin baa ku dhaygagay gacantiisii marna eega marna isaga eega markaasuu fahmay wuxuu u jeejiy markaasuu maxaad iga eegaysaa been maan sheegin aabbahay cusmaanna been ma sheegin waa saanu xadiiska u sheegnay laakiin faarijku wuxuu iigu dhacay buu yidhi subaxaa waan cadhooday buu yidhi dabadeedna waan ilaaway inaan xadiiska idhaahdo sidaasuu faarijkii igu dhacay hadda u fiirso
نبي وحول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك مسلم صحيح كسوري روح دول دقة أو هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق waxaan magan galay kelmadaha ilaahay ee dhammayska tiran ee kaamilka ah waxaan ka magan galay min sharri maa khalaq waxa uu allah abuuray sharkiisaan ka magan galay waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi daalik wax dhibayaa ma jiro ilaa meeshiisa uu ka guuro muslim baa saxiixa ku soo weriye wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markuu sheegayey mucawidataynka qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas tacawad bihima nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam isagoo cuqba la hadlaaya magan gal maa tacawada mutacawidun bimilihima ma magan galo mid magan galaa labadaa wax la mida ma magan galo maa tacawada mutacawidun bimilihima abu daawuud baa soo wariyey sunankiisa ku soo wariyey waana saxiix wakada xadiis kale ku daraya ayaa jira qul huwa allahu axad wuxuu kaloo nebigu amray sala allahu aleyh wasalam cuqba inuu yidhi laa tamura bika leylatun ilaa qara'ta bihima habeenyaanu ku soo marin inaad akhrido mooyaane qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas
asbaabta sharciga waxaa loo baahan yahay in ictiqaad iyo iimaan loola yimaado ruuxu markuu odhanayo waa inaan uga jeedin cala sabiili tajriba oo bal hadda tijaabi waa inaan uga jeedin tijaabi waa inaan uga jeedin waa inuu ictiqaad iyo yaqiin uu rumaysan yahay ku yidhaahdaa oo ku akhriyaa aaminaana sidaa laynoo sheegay loo aaminaa ballanqaadka uu nebigu sheegayna lagu kalsoonaada asbaabaha sharciga waa in lagu dadaalaa midda labaad asbaabta kale ee caadiga ahna waa in lagu dadaalaa dadka qaarkood asbaabta caadiga ah ee dhakhtarradu inoo sheegayaan dan kama galaan waana arrin qalada ah waayo asbaabta caadiga ahi waa wax jiro weyn daliillana waa leedahay adiladeeda waxaa ka mida nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam firra min almajduumi firaaraka min alasad ka carar ruuxa judaamka qaba xanuunka judaamka la yidhaahdo sidaad libaaxa uga cararto si la mida uga firdho uga carar xadiiska saxiixu saasuu sheegaya taas waa bukhaari iyo muslim waxaa kaloo soo aroray xadiis kaloo muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa nin reer daa'if ah oo judaam qaba ayaa nebiga u yimi oo wafdigii u yimi ee la baayactamayey ka mid ahaa markuu nebigu arkay sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi ninkaa judaamka qaba ee reer daa'if irjic faqad baayacnaak noqo waa kula baayactanoo baycadu halkaagay kuugu timi iyo halkaaga ka laabo xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo weri waxaa kaloo u daliila asbaabtan dhakhtarnimada xadiidka sheegaya laa yuuradu mumridun calaa musix in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam yacni geel caafimaad qaba iyo geel xanuun qaba layskuma soo arooriyo yacni ha isku soo aroorinine kala sooca in la kala saara la amrayo waa xadiis kaloo saxiixa axaadiistaa saddexdiiba waxay tilmaamaysaa asbaabtii caadiga ahayd inay jirto oo xanuunku biidni illaahi inuu ku tallaabo ayaa laga qaadanaya amaa xadiidka la soo wariyey sunanka qaarkood soo wariyeen abu daawuud iyo tirmidi ee sheegaya in nebigu sala allahu aleyh wasalam nin judaam qaba uu wax la cunay oo uu yidhi marka waxa weeye bismi illaahi hiqatan billaahi wa tawakulan calayhi dabeedna uu wax la cunay isagu ma asixin waa daciif nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam mashaayikhda qaarkood xadiiskaa markay arkeen waxay dooneen xadiiska kale inay la kulmiyaan laakiin maadaamuu daciif yahay in saxiixyada lala kulminayaa la yidhahdo looma baano amaa xadiiska saxiixa ku sugan saxiixaynka bukhaari iyo muslim ee sheegaya laa cadwa xanuun gudbaa ma jiro way jirtaa inay culammada qaarkood xadiiskaa qaateen oo ay yidhaahdeen xanuunba lama kala qaado laakiin fahamkaasi sax ma aha waxaa ka saxan culammada kale siday mareen oo in asalka xanuunka in la kala qaado xanuunku tallaabo ama gudbo aan la diidaynin culamo badan baa sida kale ku tagtay laakiin waa shay marka waxa weeye la hubo hadda xanuunka in la kala qaado waana sabab ka mida asbaabta uu ku gudbaayo siduu doonaba ha ahaato siduu ku tallaabaya qaar galmo ku tallaaba qaar waxa weeye markaa yacni isku neefsiga ku tallaaba qaar taabashada ku tallaaba qaar dhiigga ku tallaaba yacni qaarba siduu doonaha ku tallaabee xanuunka in la kala qaaday gudbo hadda waa arrin markaa xaqiiqo aan laga murmi karin xisi ahaanna loo xaqiijiyey oo dhab ah marka culammada martay labada xadiis waa la kulminayaa ayaa saxan oo ah marka la yidhi laa cadwa xanuun gudbaa ma jiro waxaa loo jeedaa xanuun iskii u tallaabaa biduuni taqdiiri illaahi wa idnih qadarka ilaahay iyo idankiisa la'aantii xanuun iskii u tallaabaa isagu iyadaanu ilaahay u qadarin inuu gudboo tallaabo mid iskii u tallaabayaa ma jiro gaalada qaarkood baana waxay u qabeen xanuunku iskii inuu u tallaabayo marka waxaa la sugayaa xanuunkii waa tallaabayaa laakiin wuxuu ku tallaabayaa idanka ilaah iyo qadarkiisa oo ku yahay u qoro inuu u tallaabo ayuu u tallaabayaa kaanu ilaahay u qorinna uma tallaabayo inuu tallaabana waa sabab asbaabta ka mid a waa sabab markaa saas aawadeed labada xadiis saasaa la ysugu keenayaa markaa sida saxdii waxay tahay xanuunka waa la kala qaadaa laakiin idanka ilaah iyo qadarkiisa lagu kala qaadaa iyadoo sababtii ay jirtana waa dhacdaa ilaahay inuu baajiyo oanu ruuxani qaadin qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim dabku inuu wax gubo waa garanaa waa sabab lilixraaq sabab wuxuu yahay gubasho markaa la gubto ama gubis uu wax gubo haddana cidduu ilaahay doono inaanu gubin ma gubayo sidii nebi ibraahimba uu ilaahay uga baajiyey dabkaasi inuu gubo ou dabkii ku yidhi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim yacni ibraahim nabadgeli wax alla wuxuu dabka yeelay ma jiro sababaha kalena waa saasoo kale iyadoo sababtii wax xanuunka ku qaadi lahaa meesha ay taallo waa dhici kartaa dadka qaarkood inaanu ilaahay u qadarin inay qaadaan xanuunkaas sababtii ay ku qaadayeenna meesha ay taallo ilaahay baa ka manciye oo ka baajiyey waayo iskii u tallaabi maayo xanuunkuye qadar ilaahay buu ku gudbayaa ha yeeshee qofku asbaabta caadiga wuxuu cuskanayaa sida khaalibkii la yaqaano ayuu marka u taxadirayaa sida adiladu bay inoo sheegaysa fira min almajduumi kama tafiru min alasad ama irjic faqad baayacnaak ama laa yuradu mumridun calaa musix tawakulkii waa inuu la yimaado asbaabta sharcigay ka mid tahay inuu ilaahay tala saarto wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ilaahay oo qura tala saarta haddaa mu'miniin tihiin marka allaha la tala saarto laakiin tala saaradka la tala saaranaya waa inay keensan asbaabta caadiga ana in laga tagaa wayna ka imaan ee waa in asbaabtii caadiga ahayd laga yimaadaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ninka u yimi ee hasha watay ee uu yidhi acqiluhaa am atawakkal miyaan xidhaa mise ilahay baa u tala saartaa waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam icqilhaa fatawakkal xidhna ilahayna u tala saar nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yalbasu na'mat alxarb diraca dagaalka waa xidhan jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam waa asbaabtiiyo taxadudkii allah wuxu uhi wakhuduu xidrakum digtoonidiinna qaata xaggii jihaadkii markii laga warramay marka waxyaalahan xanuunnada ku saabsanna in digtoonida la qaataa waa arrin markaa muhima weeye waana asbaab shareecadu ogoshahay weeyaan marka waa in la taxadiraa ilahayna la tala saartaa haddii asbaabta laga tago layahay ilaahay baan tala saaranayaa sababtiina lala iman waayo xanuunka la yskaga ilaalinayey tawakul ma ahee waa tawaakul waayo tawakulku waa in asbaabta la qaatin marka labada arrin waa in la kulmiyaa aadna lagu dadaala waa ogtiin maanta caalamka waxaa ka dhacaya waddannadii awoodda isbidaayey aqoonta isbidayey inay aad u horumarsan yihiin isbidaayey aad u kibirsanaa maanta waxa ku dhacay waa maqasheen yagaa ugu dhimasho badan caalamka xanuunku cidduu ku dhacana yagaa ugu badan talyaaniga yagaa ugu horreeyo raqam waaxida qolada labaad sbain nambarka saddexaad waxaa jooga maraykanka hadday faransiiska tahay hadday ingiriiska tahay hadday jayno tahay waxa weeye dhimashadu waa badanta marka dadkii aqoonta isbidayaa maanta yaaban maraykan wuxuu taagan yahay hallay caawiyo waddannada kale yarbaa saasi leer waddamada yurub waxaa laygu yidhi dhakhtarnimada xagga dowladda bimacnaa dhakhtarrada dowladda waddanka ugu fiicani wuxuu ahaa talyaaniga wadaad baa ii sheegay ku nool waddanka ingiriiska markaasaan ku oso tii la odhan jiray jarmalkaa ugu fiican markaasuu wuxuu igu yihi jarmalku baray fiddadu ugu fiican yahay laakiin dhakhtarrada dowladda iyo siday u qalabaysan yihiin yurub waddanka ugu fiican ee ugu horreeyaa waa talyaaniga haddana waxa weeye tarab tarab bay u dhimanayaan tarabtarabkii loo dhimanayay hadda ingiriis baa soo galay yowm larbica wuxuu qirtay shan boqol iyo saddex iyo lixdan qof inay ka dhinteen afar iyo labaatan saacadood gudahood xanuunka dhibtiisu waa badan tahay waddanno badan waxay sameeyeen wax walba in la xidho innaga wax waliba isaga kan furayiin maqaaxidii baa cambiran halkaa taagan hodheelladii baa buuxa kubbadihii baa la ciyaarayaa carruurihii baa la soo daynayaa haddama arrintaa waddannada qaarkoodna shaaraciyadu waa hanaab qof iyo labaa maraya qaarkood waxaa lagu soo rogay yacni khasiraad lacag ah qofka soo baxa ya in khasiraad intaa intaas la khasiray qaarkood wakhti yaroo koobanoo saacada ah baa la soo bixi karaa inta kale waa in guriga lagu jiraa qaarkoodna warqad markaa caddayna oo qofkaasi inuu xaalad daruuriya u soo baxayo ilaa uu haysto maba soo bixi karaba dadkiisuu sheeganayaa warqaddaas marka la soo siiyo oggolaanshaha buu ku soo baxaya markaasuu adeegga uu doonaya soo qaadanaya askarta taasuu tusaya khasiraad baa lagu soo rogay markaasaa qofka soo baxa intaasoo boqoloo dollar markaa la khasiraya ama boqol iyo konton amaba laba boqol iyo dheeraad qaarna waxaaba laga dhigay kumaan kun haddaanu muwaatin ahaynna waa masaafurisba inta weliba madaaradu furmayaanna jeelku ku sugaya waxaasoo dhan maxaa loo samaynayaa waxaa loo samaynayaa tacliimta sidaa u adag iyo cuquubaadkaa qallafsan waxaa loo samaynayaa si xanuunkan loo xadido masaajidda waa la xidhaa ya innagana habeen iyo dharaar waa inoo furan yihiin oo meeradihiibaa buuxa maxaa masaajidda ah markaa waxa furan markaa suuqyadii baa furan oo meeradihiibaa buuxa masaajidku waa waxa ugu dambeeya laakiin isaga laftiisa in la xidho ma aha yacni suuqa dadka qaar baa odhanaya maxaa masaajidda loo xidhi waayo waddannada qaar oo masaajidda la xidhaa laga sheegay wani qayladoodu baanu ka raysannaa hadda qaar markaa waxa yani waddanno islaam masaajidda la xidhay dad ku nool baa waxay leeyihiin oo asalkoodu islaam muslimiin ahaa qayladoodii baamanu ka raysana waxyaalaha cuquubaadku inoogu dhacayan waxaasu maydhan wey iyadoo markaa dhib weynba aynaan arkin in maanta markaa lahe maxaa masaajidda loo xidhi waayey dadka suuqa ay yidhaahdaan dee munaasib ma aha wixii masaajidda ka horreeyey ee mid la xidhay ma aha cudurdaarka qofku jamaaco uga baaqan karaana ama jumco uga baaqan karaana khawf waa jiraa khawf baa markaa ka mida laakiin khawfku dee xad buu leeyihi khawfku waa inuu yahay khawf yacni khalabat danni ku dhisan tawaquc waa inaan ku dhisnayn waxaa dhici karta in xanuun laga qaado ya wayna sa ahay wax alla wixii shareecada khawf loo shartiyo khawfkaasi haalibu danni waa inuu ku dhisan yihi khalabatu danni haddaanu gaadhin khawfkaasi cudurdaar noqon maayo laakiin meelaha xukuumaduhu ay laasimka ka dhigeen ilaaba ilaa in la xidho ciddii furtana cuquuba uga imanaysiiyo dhibaato dee khawfku meel kaleabuu ka yimi oo xagga xukuumaddu ka yimi intaanu xanuunkaba ka iman dantu waxay keensanaysaa xaaladda noocaasa in la xidho ama beled islaam ha ku noolaado ama beled gaalo ha ku noolaado haddii dhibaato ama dil ah ama xadhig ah ama dhaawac ah ama xoolo gariimadoo la saaro ah ama qaan badanoo loo raacayo ah ay tahay waxa markaa laga baqayaa haalibu dannina ay ku dhisan tahay dannigaasi waa inuu gaadhaa xaddulhalaba xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa cudurdaar qofkaas waa ka dhacaysaa jumcadii iyo jamaacadii shakhsigana waxaa la eegayaa khawfka markaa waxa isaga naftiisaa la eegaya khalabatu danniga naftiisaa la eegaya laakiin ilzaamku hadduu meel kale kaga yimaado halkaana dhibi uga imanayso cudurdaarku halkaa markaa waa uga imanaya haalibu danni ay tahay dhib inay ku samaynayso ama xukuumaddu ama wax la mid xataa haddii markaa waxa weeye shakhsigan cid raadsanayso uu yahay shakhsi matluub ah masalan oo kale cid baad dilaysaa haalibu danni wuxuu isleeyahay ciddaasi waa ku dilaysa ya cudurdaar bay u noqonaysaa uu ka uga baaqan karo jamaacadii ama jumcadii innaga waxayna saaran hadda wax weyn weli lama sheegin laakiin haddana ixtiyaadaadka iyo dadaalka in la sameeyo waa badan tahay intaynu kari karro awooduma lihin xuduudaha xidhitaankoodu waxay u taallaa cid kale oo xukuumadday u taallaa laakiin meheradaha lagu cawaynayo layska joogayo layska fadhiisanayo sharaciyada buuxa shirarka layska samaynayo ciyaaraha layska samaynayo waxyaalaha noocaas oo dhan in la joojiyo wey war xanuunkani si yaroo sahlan buu u faafaa carruuraha waa inaan la soo saarin masjidkii hadduu furan yahay carruurta iska gee maaha hadduu furan yahay carruurta waa inay guriga ka soo bixin waayo jamaaciyo jumca toonna ma saarraa iyaga waajib xukm ah litadriib baa loo barayaa salaada qofka weyne hadduu jumcada iman waayo jumcadu ku waajibay dee waa ku dambaabayaa cudurdaar uga baaqanaya haddayna jirin laakiin carruurta yaryar jumca kuma waajibin jamaacana kuma waajibin haddiiba la yidhaha jamaacadu waa waajib saas aawadeed xikmadi kuma jirto inaad carruurta soo saartaan oo masaajidda aad keentaan ama tidhaahdaan masaajidda qabta yagana dantooda ma aha sharcina idin amri maayo xaaladda noocan oo kale waddannada badankoodi masaajiddii baa xidhan keennana ma wejin marka wakhti la xidhi doono haddaba intaa aan la gaadhin waa in cid alla ciddii aan jumciya jamaaca toonna ayna saarayn masaajiddii waa inayna iman qaybaha dumarka ee masaajid ay furayin hadday jiraan waa in la xidhaa olaa dumarow guryihiinna ku ekaada guryihiinna ku tukada gabadh markaa masjid ku tukanaysaa ma jirtee guryihiinna jooga carruurna waa in layahaa guryihiinna jooga guryihiinna ku tukada dadka xanuunsanaya yagana waa in layahaa guryahooda jooga waayo xanuunka dadka ugu nuguli waa dadka xanuunsanaya xanuunno kale leh hadduu xanuunno kale leeyahay xanuunkan waa u nugul yahay waayo difaaciisii waa yar yahay dadka difaacoodu yar yahayna xanuunkani aad iyo aad buu u dhibaateeya saas aawadee waddanka ingiriiska oo kale dadkii xanuunnada lahaa ee markaa da'da ahaa waxaa lagu yidhi ma soo bixi kartaan xataa dawada ma soo doonan kartaan gurigaa laydinku keenaya malyan iyo shan boqol dad gaaraya oo dadka markaa xanuunnada le ah waxaa la guryaha kama soo bixi kartaan booqashadiiba xataa la diiday in laysbooqdo innagu waxyaalahaasi marka hadda inuuma bilownaa waxaad arkaysaa meel walba iyadoo lagu shirayo waxaad arkaysaa maqaaxiyi iyagay buuxaan iminka waddamada qaarkood waddanka sacuudiga oo kale huteel la fadhiistaa ama maqaaxi la fadhiistaa ma jiro weliba waddan aad wax uga qaata hudheellada markaa cuntada aad uga qaataan oo reeruhu aynay aad wax u karsan maxay sameeyaan waxaa la sameeya hudheelladii waa furan yihiin cuntooyinkana waa sameeyaan laakiin safari baa loo bixiya daqadaasaa laga dhiibaya wax fadhiisanayaaba ma jiro ya inay meel walba waa buuxdaa ka daranta waxaa kaloo jira weelkii isku meel baa lagu xalayaa hadday markaa tahay faraajiintii shaaha lagu shubayey hadday tahay bilaydhadii wax lagu cunayey tana keliya ama digsi keliya lagu wada xalaya ka daranta biyahaasi ma kulla ba biyo qabow ayaan darrada in haysatay ka mid ta ya xanuunkan gudubkiisu waa sahlan yahay imanka waddanka la yidhaahdo kuuriyada koonfureed gabar baa waxay qaadsiisay baa layihi kun qof haddaba gabar qura haddaad ku qorto internetka almaridatu waaxidatu waalaauun waa kuu soo baxaya yacni soddon qof baa waddankaa ka horreeyo xanuunkaasi ku dhacay qofkii koob iyo soddonaad bay ahayd sababteeda wuxuu ugu gudbay khalqi aadu badan ha kiniisaday gashay iyo adigu hudheellaba hudheello iyo kiniisadaba way martay saas aawadeed waxa weeye waa in ixtiyaadaadka la sameeyaa la dadaalaa waxyaalaha ixtiyaadaadka ka mida waxaa ka mida bahalkan afka lagu xidhanayo iyo sanka haddii la helo waaba qaliil baa la leeyahay ayaa ka mida kole ixtiyaadaadka waxaa ka mida inaan la soo bixin waxaa ka mida marka salaadda la tukado markiiba in lagu kala yaaco masjidka saxduna waxay tahay masjidka in la xidho oo wakhtiga salaadu taagantahay la furo sida saxdu waa saas iminka waddamada yurubta soomaalida waa ka cabanayaan laba dowladood oo yurubaa ka hadlaa layidhi soomaalida oo yidhi marka waxa weeye tacliimaadkii loo sheegay dadka soomaalida ah waa kuwa iyaga la nool ma qaadanayaan bal kuwii yurub ku noola hadday sidaa yihiin kuweenna baadiyaha ku noolla markaa baxaad u malanaysaa ila baadiyahin iska joognaay ya kuwii aqoonta aynu bidaynay yayna ummadaha kale arkeen hadday sidaas yihiin bal maxaad u malaynaysaa kuweenna markaa halkan ku nool waxyaalaha weelka meel lagu wada xalayo meheraduhu waa inay beddelaan waa in loo sameeyaa marka waxa weeye biyo karaya oo xataa la geliyo waa in loo sameeyaa haddii biyo karaya haatan ama islaba rogayo oo haatan la gelinaya ay jirto haddii saabuunna toore loo yeeli lahaa yacni kuwo karo karaya oo looga dambaysiinayana jiro oo saabuunta iyo markaa waxa weeye biyaha karaya loo kala dambaysiin lahaa waxaa laga yaabaa inay wax tarnaan laakiin markay noqoto in waxa weeye weelkii la wadagelinayo dee dhib bay leedahay laakiin sida ugu fiican maxay tahay in marka waxa weeye shay walba gaarkiisa loo maydho qofka maydhayana gacmihiisa inuu saabuun marka hore ku maydho ya weel kastana in yaroo saabuuna lagu maydho sida saxdii saasay ahay marka dabeecadda caynkaasa waa in dadka meheradu beddelaan dadka wax ka cabbaya laftoodu waa inay markaa caafimaadkooda u tudhaan oo waxaan saani loo xalin oo markaa inay xanuunnadii ka maran yihiin la ogeyn waa inay waxba ku cabbin hadday ogaan lahaayeen dadka meheraduhu weelaan sidaa loo dhaqin oo saabuun inta lagu maydho marka dambena biyo kulu looga dambaysiin inay waxba ku cabbayn dee waa samayn lahaayeen meheraduhu waayo dantu waxay keensanaysaa siday dadku wax uga iibsanayaan laakiin hadduu ogaado qofku inaanu isaguna isu turayn danna kala hayn lagagala iibsanayo siduu u sameeyaba dee wuxuu odhanayaa kharash bay kuu kordhinaysaa tan kharash ayay ku kordhinaysaa waxaa kaloo aad u habboon in farxalka aad lagu dadaalo waxaan u mahadnaqayaa shirkadaha tilefoonnada hadallada ay ku buuxiyeen marka tilefoonnadu dhacayo oo ku saabsan tartiibaadka wax ku saabsan waa ugu shukrinaqayaa shakara allahu sacyahum wa aslaxahum ilaahay hagaajiyo marka waa in lagu dadaalaa farxalka salaamta gacanqaadka ah waxaa leeyahay xanuunku waxyaaluhu ku faafo waxaa ka mida taabashada ayaa ka mida iyada lafteeda mar haddaynay laazim ahayn waa in la iska daayaa inta xaaladdani jirto hadday dhacdo inuu ruuxu iska dayn kari waayo oo ciduu qaadi kari waayey iyo wax la mida ay uu salaamo gacan qaado waa inuu markaa ka ilaaliyaa wejigiisa inuu markaa taabsiiyo degdegna waa inuu markaa saabuun ugu farxashaa degdeg waa inuu saabuun ugu farxashaa mar kastoo cunto la cunayana in saabuun lagu farxasho waa in laysku dayaa waxay ka mid tahay tartiibaadkay ka mid tahay ya aad iyo aad bay marka arrinkaasi u muhiim tahay waa in marka lagu dadaalaa aad laysu ilaaliyaa ilaahayna waynanu barinaa rabbi waynanu tadarrucnaa waynu ilahay u toobad keennaa yacni dhakhtarradu waxay inagula taliyaan marka shareecada aan ka hor imanayn waa inaynu markaa la nimaadnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atubu ilayk